Wasaaradda Qorsheynta iyo Maamulka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ku qabatay kulan muhiim ah oo diiradda lagu saarayay wada shaqeynta ururka dhalinyarada iyo haweenka ee maamulka Jubbaland. Waxaa ka qayb galay kulankan qaar ka mid ah agaasimayaasha guud ee Wasaaradda Qorsheynta iyo Maamulka Jubbaland iyo howlwadeenada ka socday wasaaradda, madaxa ururka dhalinyarada ee maamulka Jubbaland iyo madaxa haweenka maamulka Jubbaland. Madaxa ururka dhalinyarada maamulka Jubbaland Axmed Khaliif Mursal ayaa ka warbixiyay muhiimadda kulankan.
Annaga ururka dhalinyarada ee gobolka Jubbada Hoose ah iyo ururka haweenka ee gobolka Jubbada Hoose wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga caalamiga ah wasiir Cabdiraxmaan lookulankiisii iyo waqtigiisana aad baan uga mahad celinay wasiirka maadaama uu arrimaha bulshada bulshada rayidka nin aad ula shaqeeyo xoogaal wax badan u ah uu yahay ujeedooyinkii iyo qareenidii dhalinyarada ugu qareebeynayna waxyaabo badanna jawaabahoodii waa ka helnay oo waan ka haynaa waxyaabo badan oo kalena waan filayaa in baraanshada loo qareebi doono oo maadaama wasaaraddu tahay wasaarad stateka u qareento howlaha guud ee ee maaragtay jubbaland ay u qareento inay ku darsato qorshayaasha qareenidda ee dhalinyarada iyo haweenkaba waan rajeynayaa kulankan ayaa door muhiima ka qaadanaya wada shaqeynta arrimaha maamulka jubbaland ee ku aadan doorka dhalinyarada iyo doorka haweenka ay ku leeyihiin maamulka jubbaland